nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka walaalayaal weli waxaynu ku guda jirnaa sheekadii uu qoray nebi muuse bal raximahullahu sida ay ugu qoran tahay bowga towraadka marka sheekadu waa fariintii muuse ugu dambeysay markaasaynu noqonay oo waxaynu u guurnay ciladii ku taalay jidka badaacas loo marayo sida sidii rabbiga ugu amray nebi muuse oo in maalmo badan ah baynu ka wareegeynay buur caseertii markaasaa rabbiga wuxuu ku yidhi nebi muuse bal raximaullahu idinku buurta wakhti dheer baad ku wareegsanayseen haddaba xagga waqooyigii u lexdaa oo adigu waxaad dadka ku amartaa oo ku tiraahdaa idinku waxaad dhex martaan soodintii walaalihiina reer casow oo sacir degan iyo iyana way idinku cabsan doonaan way idinka cabsan doonaan haddaba si wanaagsan u digtoonaada ha la diririna waayo dalkooda idinka siin maayo xataa intii cagta la saaro maxaa yeelay buraseer hanti baan u siiyey reer casow waxaa aad cuntaan lacagta kaga iibsada oo weliba biyo aad cabtaan lacagta kaga iibsada waa sida uu boqorka reer bani israa'iil uu ku yidri dadkaasi wakhtigaasi waayo ilmihiina hay ahu waa idinku wada barakeeyey shuqulkii gacantiina oo dhammu oo isaguna wuxuu yiqiin soodinkiina aad cidladan soo dhex marteen afartanka sannadood ayaa rabbiga ilmihiina ahuu idinka jiiray oo wax walba uma aydan baahan sidaa daraaddeed ayaynu nii soo dirnay nebi muuse bal raximahullahu si uu idiin soo gaarsiiyo fariinta diinta iyo waxbarashada wanaagsan uu ilaahay nagu faray markaase aynu leenahay oo waxaynu soo marnay jidka cidlada mucaab markaasaa rabbiga ugu yidhi nebi muusuu la hadlay reer mucaab ha dhibina dagaalna ha kula dirina waayo dalkooda waxba hanti idinka siin maayo maxaa yeelay caar waxaan hanti u siiyey reer lood waagii horey waxaa halkaasi deganaa jiray reer cimeyn oo ahaa dad waaweyn oo badan oo dhaadheer sida reer canaaq oo kuwaasna sida reer canaaq ayaa waxaa la odhan jiray reefeyam laakiinse reer mucaab waxay iyagu ku magacaabaan reer caymiim oo reer xoorna waagii horey waxay deganaa aan jireen saceer laakiinse reer casow ayaa daba hantiyey oo hortooda ka baabi'iyey oo meeshooda degay sida reer bani israa'iil ay ku sameeyeen dadkii ay hantiyeen oo rabbigu iyaga siiyey haddaba kacaan oo gudba durdurka sareed oo markaasay ka gudbeen durdurka sareed oo wakhtigii ugu dhexeeyey waagii aan qadeesh barcayna ka soo kacanay oo markii aan durdurka sareed ka soo gudbinay wuxuu ahaa sideed iyo soddon sannadood ilama qarnigii dagaalyahanada ahaa oo dhammu laga wada baabi'iyey xerada dhexdeeda sidii muuse iyagu ugu yeedhi oo weliba gacantii muuse iyo gees bay ka soo ahayd si ay iyaga looga wada baabi'iyo xeeradii dhexdeeda jiray wada baaba-aan markii dadkii dagaalyahanka ahaa oo dhammu ay wada baabi'iyeen oo ay dadka dhexdiisa ka wada leydeen ayuu rabbiga la hadlay oo iyagu ku yidhi maanta waa inaad ka gudubtaan caar oo ah soodinta dalka mucaab oo markaad u soo dhowrtaan reer kanoon iyaga ha dhibina hana la dirina waayo waxba hanti idinka siin maayo dalka reer kancoon maxaa yeelay halkaasi waxaan hanti u siiyey reer luud weliba dalkaasi waxaa lagu tiriyey inuu yahay dalkii reer cafaan maxaa yeelay waagii horey waxaa halkaasi degenaan jiray reer maafeen oo ka mid ahaa reer banu israa'iil laakiin reer kamcoon waxay iyagii ku magacaabaan saameen oo ahaa dad waaweyn oo badan oo dhaadheer sida reer canaaq laakiin rabbiga ayaa hortooda ka baabi'iyey kolkaasay dab hantiyeen oo meeshooda degeen haddaba kaca oo guura oo waxaad ka gudubtaan dooxada amoon bal eeg waxaad gacantaada soo geliyey boqor xashoon oo sixoon ah oo reer camoon iyo dalkiisaba haddaba waxaad bilowdaa inaad dalka hantidiidii oo aad iyaga la dagaalantaan maanta waxaa bilaabayaan inaan cabsidaad iyo baqdintiina ku soo jeedaan dadweyowga samada ka hooseeya oo dhammu oo waxay maqli doonaan warkaaga kolkaasay gariiri doonaan oo ka nixi doonaan taasi waa taariikhda sida ay u qoran tahay kitaabka towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail com
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo